bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha may sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xiisad colaadeed ayaa waxa ay ka taagan tahay degmada beledxaaw ee gobolka gado iyadoo la sheegayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyihii degmadaasi in ay dibadda kaga baxeen magaalada waxaana la silmaamay haatan magaalada inay gacanta ku hayaan maleeshiyaad taabacsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan waxaana wararku ay tilmaamayaan in dad aad u fara badan ay ka barakaceen gudaha magaalada beled xaawo wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in guddoomiyaha xilka laga qaaday iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ugu horreeya xildhibaan cabdifatax mataan ay dibadda kaga baxeen magaalada iyaga iyo ciidamo daacad u ah kuwaasoo haatan ku sugan duleedka magaalada waxaana wararku ay tilmaamayaan in gudaha magaalada ay haatan si buuxda gacanta ugu hayaan maleeshiyaad taabacsan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland arrintan ayaa waxa ay ka dhalatay ka gadaal markii sida la sheegay dhowaan lagu madalsan yahay in lasoo magacaabo golaha wasiirada ayadoo cid walibana ay si gaara u danaynayso ka mid noqoshaha golaha wasiirada mana jirta wax weli oo war oo ka soo baxay maamulka jubbaland ee ku aadan arrinta magaaladaasi iyo xaaladda haatan ka taagan dad shacab ah oo ku dhaqanaa magaalada oo ka barakacay ayaa waxa ay sheegeen inay ka baqdin qabeen dagaal mar kale halkaasi ku dhex mara dhinacyada ayadoo sidoo kalena suurtagal ay tahay inay ku dagaalamaan gudaha magaalada dhinacyada isku haya siyaasadda deegaankaasi ee gaar ahaan degmada beled xaawo wixii warar ee kusoo kordha waxaad kula socon doontaan wararkeena damba haddii allaah awoodala laga helo isla wararka dagaalada ayaynu ku guda jirnaa ee degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay tilmaamayaan in magaaladaasi mar kale ay isaga baxeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee gacanta ku dhigay maalintii shalay ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda oo halkaasi ku sugnaa si xooga loogala wareegay waxaana wararka ka imaanaya halka ay tilmaamayaan in dadkii ku dhaqnaa magaalada gebi ahaanba ay isaga barakaceen iyadoo sidoo kalena aysan jirin cid gacanta ku haysa magaalada maleeshiyaadkii shabaab ee gacanta ku dhigay shalay ayaa la tilmaamay inay dibadda kaga baxeen magaalada waxaa sidoo kale duleedka magaalada ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay helay gurmadyo kala duwan oo kaga kala yimid dhinaca gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale magaalada waa gobolka banaadir ee caasimadda soomaaliya wararka ayaana tilmaamaya sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan aagga dagaalka in suurtagal ay tahay in saacadaha soo aadan ciidamada gudaha ay u galaan magaaladaasi iyadoona shabaab weli ay ku sugan yihiin nawaaxiga magaalada wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in dadkii ku dhaqnaa magaalada gebi ahaanba isaga carareen kuwaasoo ka baqdin qaba waxyeello ka soo gaarta dagaalka labada dhinac u dhexeeya maalin ka hor ayaa goobtaasi waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan ka gadaal markii rag ka tirsan shabaab ay weerar ku qaadeen halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada ayaana gebi ahaanba ka baxay magaalada ka gadaal dagaal ba-aanoo labada dhinac ku dhex maray lamana oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaaladaasi ku dhexeeyay labada dhinac ee dowladda soomaaliya iyo ragga ka tirsan al-shabaab ee goobtaasi weerarka ku qaaday halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in ciidamo ay u dirtay soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgalka qaramada midoobey ay ka wada soomaaliya iyo sidoo kale tababaridda ciidamada dowladda soomaaliya iyo ilaalinta safaaradda dowladda ingiriiska ay ku leedahay magaalada muqdisho askartan oo gaaraysa ilaa iyo toban askari ayaa waxaa la sheegay in hordhac ay u yihiin toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda u k ciidamadeeda oo soo gaaraya gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgallada ciidamada midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale tababaridooda iyo kor uqaadista tayada ciidamada dowladda soomaaliya ilaalinta safaaradda dowladda ingiriiska ay ku leedahay soomaaliya iyo xaruurta qaramada midoobe ee magaalada muqdisho ciidamadan ayaa la tilmaamay inay soo gaareen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoo haatan wixii ka dambeeyana ka qayb noqonaya howlgalka midowda waa qaramada midoobe ay ka wado dadaaladiisa soomaaliya iyadoo sidoo kalena hore ay u joogeen dalka soomaaliya ciidamo ka kala socda waddamo dhowr ah oo danaya arrimaha soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadanaya dagaalada ka dhanka ah ururka al-shabaab iyo sidoo kale tababarista ciidamada dowladda soomaaliya dowladda ingiriiska ayaa ka mid ah dowladaha sida aadka u danaynaya siyaasadda soomaaliya ayadoona dhaqaale aad u fara badan ay ku bixisa taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo u warramay ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska haysato agabla-aan baahsan asigoona tilmaamay inta badan ciidamada inay helaan tababarro aan ku filneen ayadoo markay soo dhammaystaan aysan lahayn agabyo kala duwan oo ciidamadaasi ay ku howlgalaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliya xaamud oo la hadlayay wargeyska kasoo baxa gudaha dalkaasi kenya ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu xun yihiin dhibaatada haysata ciidamada haatan iyo sidoo kale agab la-aanta ka jirta dalka asigoo tilmaamay in ciidamada ay awood u lahaa lahaayeen haddii la siiya agabyo kala duwan sugidda amniga iyo ka qayb qaadashadiisa balse haatan waxa uu tilmaamay inay ku dadaalayaan helista ciidan taya leh si ugu dambayna loogu helo agabkaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa tilmaamay tan iyo markuu xafiiska yimid inay ku tilaabsadeen horumaro dhowr ah oo ay ka mid tahay in ciidamadaasi wax badan laga saaciido sida tababarka wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halka uu ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo loogaga soo horjeeda sicir barar baahsan oo ka jira suuqyada deegaanada puntland dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin eryo ka dhan ah arrinta sicir bararka ka taagan magaaladaasi ayadoo sidoo kalena dadweyne aad u fara badan ay isugu soo baxeen dariiqyada magaalada garowe wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadka ay ka cabanayeen sicir bararka dhanka raashinka iyo sidoo kale ganacsato la sheegay inay diideen qaadashada lacagta shilin soomaaliga ee shanta boqol taasoo ay tilmaameen ganacsatadu inay tahay mid dhibaato ku ah dhinacooda ganacsatadan oo ah kuwa aad u fara badan waa dadweynaha oo ahaa kuwa aad u fara badan kana caraysan arrinta ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin arrintan waxaana sidoo kale arrintani sidoo kale ka hadlay dowladda hoose oo sheegtay ama beenisay wararka kasoo yeeray dibadbaxayaasha ee ku aadan diidmada lacagaha shanta boqol ee shilinka soomaaliga oo ganacsatadaasi ay diideen mas-uuliyiin u hadashay dowladda hoose ayaa tilmaamay intaasi ay tahay mid been ah waxbana aysan ka jirin waxauna tilmaamay in ganacsatada ay ku qasban yihiin qaadashada lacagta shanta boqol ee shilinka soomaaliga dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan inuu halkaa ka soconayo munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ee bandar qaasim kaasoo muddooyinkii dabadibu dayactir ballaaran lagu sameynayay munaasabadan furitaanka garoonka ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo halkaasi kaga hormaray mas-uuliyiinta ka qaybgalaya oo ay ka mid yihiin urur goboleedka igad midowda afrika qaramada midoobe iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka waxaa sidoo kale ka mid a dadka ka qaybgalaya xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya garoonka ayaa waxaa lasoo sheegaya haatan in si aadan loogu diyaargaroobay munaasabadda iyadoona saacadaha soo aadan lagu waday in halka ay ka dhacda munaasabadaasi taliska amniga ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay in dad loo soo qaqabtay qarax dhowaan ka dhacay magaaladaasi oo ay ku geeriyoodaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya taliyaha amniga ee degmadaasi ee booliska ayaa waxa uu sheegay in ay haatan gacanta ku hayaan dhowr ruux oo lala xiriirinayo falkii ka dhacay dhowaan magaaladaasi asigoo tilmaamay inay tahay qabashada dadkani mid ay sare ugu qaadayeen amniga waxa uu tilmaamay howlgallo ballaaran oo laga sameeyey in gacanta lagu soo dhigay dadkan waxa uuna sheegay in si aadan lagaga howlgeli doono sugidda amniga degmadaasi gacantana lagu soo dhigi doono cid allaale ciddii samaysa wax ka baxsan sharciga sida uu tilmaamayo warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa idiin aqrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh